kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba oo ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaannu ku soo qaadan doonnaa waa maxay duruufaha uu xilligan wajahayo iskuulka wax lagu baro dadka maqalka la barnaamijka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdiciis rabbaaniya ibraahim cali waa uu farsameynayaa ee soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baa i helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynucaafiya hosbital waxa uu ku yaallaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lixal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lixal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha usii galna barnaamijka wuxuu qof kasta oo dunidan saaran xaq u leeyahay inuu waxbarto oo uu la dagaalamo jahliga dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa jira kuwo aan nolosha ka rajo dhigin oo doonaya inay tiigsadaan meelo fogfog iyagoo u maraya waddada tacliinta waxaan booqanay iskuul wax lagu baro dadka maqalka la oo isugu jira gabdho iyo wiilal waxaa wax u dhiga macallimiin wax badan ka yaqaana xirfadda wax lagu baro dadka maqalka la macallimiinta iskuulka dhigta ayaa ku yimid habka imtixaanka wasaaradda waxbarashada ardayda iskuulkan dhigataa ma jiraan wax lacag ah oo laga qaado sida maamulka iskuulka uu inoo sheegay haddaba waa maxay waxa lagu baro ardayda iskuulkan ma jiraan wax caqabadaha oo uu xilligan wajahayo macallimiinta wax dhigta iskuulkan maxay yihiin weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay maamulaha iskuulka xamdi maxamed cali bismillahi raxmaan raxiim magaceyga xamdi maxamed waxaa ah maamulaha iskoolka ardayda maqalka la ee soomaal dhif soomaal dhif waxaa la aasaasay labada kun iyo toddobadii ardayda hadda wax ka barata waa laba boqol iyo abaf arday saddex boqol arday ku dhow marka taariikhdiisana xilligii hore iskoolka la aasaasay waxaa aasaasay dad maqala oo isku xilqaaminay ardayda maqalka la si wax loo baro kuwa aasaasay iskoolka wuxuu usoo bilowday ilaa wxuu ku jiro iskoolka qaab barayfad ah wixii ka dambeeya wasaaradda waxbarashada la wareegto iskoolka fadhiidna waa gabdhihii wiilna iskugu jiraan iskoolka ardayda wax ka barta laakiin kulli waa dad naafaha oo si gaar ah naafa ka ah maqalka waxyaabaha waa ka dhameeyan waxyaabaha qaarna waa laga taabageliya hadda sida gaadiidka qayb ka mid ah waxaa bixiyo hay-ad sidoo kale interfreshment oo ciyaalka markay break timka usoo baxaan waxaa bixiyo hay-ad baabuurta marka qayb kamidna waalidiintaa bixiya qayb kamidna waxaa bixisay aada muslihaan iyo hay-ad laha qayb kamida ka bixiso marka waxyaabaa usii bahan yahay ardayda aada u tira badan tahay sida hadda wasaaradda waxbarashada qalban ay qayb kamida ka bixiso oo ah inay iskoolka ay degan yihiin ay wax ku bartaan inay wasaaradda waxbarashada iska leedahay maadaama uu bogyahay macalimiintii wax ka bara ardayda meeshan waxaa fangaraya wasaaradda waxbarashada si guud wasaaradda gacanta ku hayso si gaarna maadaama dad naafo ay yihiin oo ay ardayda hal degma uusan deganaynin oo guudaan degmada gobolka banaadir laga soo kala qaado ardayda waxay u baahan yihiin gaadiid gaadiidkaasaa marka xoogaa waalidiintana caqabad ku ah saas darteed qaybo ka mid ay inooga haqtiraan hay-adaha qaar duruufaha iskoolka hadda wajahaya waxaa ka mid ah isbeyska inuu ku waryahay sababtoo ah labada kun iyo labaatan koodii iskoolka marka ay wasaaradda la wareegaysa waxaa dhiganaysa arday aad nambar aad u yaraa dhiganaya laakiin maadaama iskoolka publica laga dhigay freema laga dhigay waxaa kusoo biray arday aad u tiro badan saa darteed iskoolka wuxuu noqday mid ardayda aan ku filnaynin fasalada aan haysano ilaa lix fasal ilaa dugsi primary secondary aan leenahay iskoolka ardayda oo wax ka bartay maadaama ay soo bateen sidoo kaleeto waxaan ku asbanaana marka maadaama qof maqal la yahay oo haddaan iskoolka uusan tiigi karin hadduu tagana uusan haysanin maadaama iskoolo kale barafid ay yihiin aysan awoodin waalidiinta inay bixiyaan waalidka hadday ku keen wuxuu kuleeyahay ardaygan hala iga qaato meeshaa fadhiisanaysa fadhiisaya laakiin ardayga hala iga qaato ani meelaan ku celiyay maayo kuleeyahay waalidka marka waxaa ku qasbanaan in fasal kasta loo isticmaala laba galaas tusaale fasalka shanaad iyo lixaad oo kale hal qol iskula jiraan oo kalento ee laba dirbi u kala joogaan sidaa soo aragteen fasalkan waxaa ku baran wax ku barnaaya arday lixaad ah fasalkan arday toddobaad ah marka si baahida isbeyskii ardayda u joogaan loo arko kadib isbeyska looga baxo isbeysyarada looga baxo waxaan sameynay xal waxaa arday in halka qolba la fadhiisiyay laba arday marka caqabadaha ama baahiyaha iskoolka ku jira waxaa kamid ah isbeys la-aantaas oo kalento waxaana keen ardayda soo baatay marka iskoolka public laga dhigay codsiga in iskoolka ardayda ku filan arday soo baatay waa u gudbin wasaaradda cabashada in iskoolka isbiiska ardayda ku yaraaday wasaaradda waxay usoo dirtay kormeer way arkeen sidoo kale gobolka banaadir waxay usoo direen kormeer way arkeen waxaa rajoonayna inaan dhowaan ka baxan macnaha si gaara waxaan u shaqaynaa dadka naafada si gaara dhawoolayaasha marka maadaama iskoolka fasal hadda haddii arday arag ah lasoo fadhiisiyey fasal ama arday physical disability qaa fasalka soo fadhiisiyo macalin u diyaarsana ama wax baraya markaas mayna anaga macalimiintaana waxay ku shaqeeyaan qaab luuqada tilmaanta ah marka ma suurtagelaysa inaan arday kalanta u shaqeyna waxaan u shaqeynayna ardayga maqalkan ah keliya arday iskoolaad kale leeyihin dad kalenta oo naafadaas iyo araggala isku meelaan deganahay laakiin kala maamul iyo kala waxaan nahay system ma ma isku isku arday kas ma bari karna walax ardayga maqal kala keliya wax barna anaga qorshaana ma inuu arday kalanta iskoolka kasoo biro horta anaga macalin iskama qaadano aniga maamul ahaan ma qaadan kara macalin sababtoo iskoolka iskool waa iskool public ah wasaaradda waxbarashada hoostago macalimiinta iskoolka ardayda wax ka bara waa macalimiinta imtixaanka furnaa ee wasaaradda waxbarashada qabato kusoo baxay marka macalimiintaas ay soo diraan wasaaradda iskoolka ee maalin kadib anaga tababar luuqad sign language ka muddo dhowr week laba ilaa saddex wixii hadba waqtiga noo saama xasiilo kadibna macalimiinta saasay ku shaqeeyaan marka tababar ku filan ma haysto laakiin macalimiinta iskoolka ka shaqeeya qaabka lagu soo xiriyo waa qaabka wasaaradda waxbarashada imtixaanka furnaa macalimiinta usoo tartaan ay kusoo bixeen macalimiintaas ka shaqeeya iskoolka may wasaaradda masiisa anagaa siin anagaa si gaar ah u siin leana qof kale yaqaan luuqada ee iskool maqalla ka shaqeeya ama luuqada hore usoo barto professional ku kaliya waxaa la yeeli karaa dadka iskoolka jooga marka wasaaradda iyaga laftirkooda dad tababari kara dad sign language kusoo soo saari kara ama tababarayaal sign languageka yaqaana ma haystaan marka anagaa tababarno ka iskoolahaan anagaa isku xilqaano anaga macalimiin tababar siin saas waynu ka shaqeeyaan ha wasaaradda waa hadba waa la socotaa inkastoo iskoolka waqtiga muddo gacanta ku haysa wasaaradda iskaarto muddo iska koobno dhowr sano saddex ilaa saddex sano ee tahay laakiin waa u gudbinaa waa u sheegnaa oo macalimiinta in tababar markii hore ay soo marayeen tababarka wasaaradda ay soo marayeen in bal la siiyo tababarkaas waxaan kula jeedaynaa tababara saalna geejka qabiir fiican ku inay wasaaradda markaas qaato kadib soo macalimiinta iskoolka u baahday ay u soo saar laakiin hadda weli wax hore loo sameeyey muddo laakiin hadda kadib wasaaradda u sheegnaa inay sameeyaan rajeynaya insha allah ardayda guudaha waxaa la baraa manhajka isxoolaadka caadiga ama ardayda caadiga ee wax ku bartaan manhajkaas ardayda wax loo baraa manhajka wasaaradka guudaha horta caqabadaha bulsho markii la shaqeynaya caqabadooda iska badan tahay mar waliba inuu imaanay marka waxaa la rabaa in la xaliyo caqabadaas hadda dhibna uma aragna anaga ka maamul ahaan hadda waxaan u shaqeeya arday maqalla ardayda maqalka la badanaa bulshada waxaa lagu tahay dadka maqalka la inay aad u madax adag yihiin laakiin dadkay ku madax adag yihiin waa dadkaana fahmayn oo luuqadooda aqoonin marka anaga luuqadooda aan naqanaa baahida ardaygaas kusoo gudubsanaya aan fahmaynaa kadibna waa uga jawaabnaa marka iyadoo saasta haddana caqabad kale iska jiri karaan oo ah inay rabshada iskoolka yimaado inay ardayda iyaga isku dhacaan inay macalimiinta warkii maqli waayaan waxaa soo dhan ardayga xafiiskan keenaa waana kala hadalnaa waxaan ku hadalnaa hadba ardayga wuxuu ku qaldan inuu ciqaabtiisa qaatay sharcigana waa la baraa iskoolka sida soo kalintay marka caqabadaha ka habka bulshada lagu adeegi lahay ama dadka maqalka la si gaar ah maadaama ay bulshada kale ka duwan yihiin bal waxaan isku daynaa inaa iyaga horta marka hore ee, dhibaatada ay tabanayaan ogaano haddii qaldan yihiin qaladkooda way qataan maadaama anaga aan isfahmayno u sheegi karno qaladkooda aan dhihi karno qaladkiin waxaasaan ku qaldantihiin macalinkuu kaaga saxay ama macalinka waxaanu arday uu qaldan intaba waa luqadada uga hadlna mararka qaar macalimiinta luqada yaqaaniya soo gudbinayaba ardayga maalinka inuu usoo gudbiya laga yaaba sababtoo ah wax kata macalinkaas oo oo fasalka ku dhex halin weyn karaa iska imaan karo marka macalimiintan labada isbuuc ilaa isbuuc ilaa saddex isbuuc tababarka la siiyo waa tababar oo kula oo kula macaamili karo ardayga cashirka ku siin karo kula hadli karo baahidiisa uu ku fahmi karo marka basic hore luqada wuu yaqaanaa laakiin waxyaabo kalento ugu dheer ee maadaama luuqad cusub oo la baranayo ay tahay dabca u baahan tahay in ee, tababar fiican lasii siiyo loo sii xoojiyo ee, casharadii mm, ee, la- luuqadii ku sharaxan ay helaan laakiin haddana tababarka ay qaataan macalinka waa wax uu ardaygiisa kula xariiri karo marka hadla macalinka kale u kala sameeya taasoo kalenta ee, mahadsantihiin tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa marka ugu horeysa horta in ardayda maqalka la ee, ka- ka maqan wax barnaamijka aqoonkaal ayaad dhagaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis
saaxiibkii cabdulle maxaad igu darsata waa kacsan yahay maanta ardayayadana warka isii maxaan kaala jaraa minaan wadho malab faafi wuxuu soo maray shirkadii shirkadaha ee alfajri honi tahay yaa kuu sheega uurku baallamaa tahay cid walbaa taqaana waa shirkad caan ku ah malabka saafiga weliba waa asal dabiiciya guduud iyo asoo caddaan weheella weliba waa farxadda aabbaha iyo hooyada ee qoyska yayac arwaaqa tare mahaasa dhaafi weliba daaqaday ka baxayaan xabki xabadka fadhiya iyo quficii feerdambeedka ka yeeraya waxaase ka soo tagtay malabkii mucjisada arday kan xowyaha malabka mucjisada dadku miisaankoodu kordhay wuu ka dhimayaa inaad iska daba guurayso buntacow aboostaad ku naqa haysaa caloosha buuran ama weyn waa kaa yaraanaysaa weliba sigisbaagaad naqa he waa malab caloosha socodsiiya xamaha u yaalla qarasukobaheeray gashe heehe waa u roon yahay malabka mucjisada xanuunada sokorta dhiigkarka gaaska kolestaroolka iyo wixii soo raaca nabe waa mucjiso minaad aragta adaanba dayhaynin shirkadda alfajri hone waxa aad ka helaysaa malabyada macajuun bintu aadam iyo macajuun umusabiyaan arkaan ogaynoo dhegta furmaha ha soo mutuxnaani waa laba malab oo qiyaasda weysan waxayna u roon yihiin oo ay saxayaan caado wareerka dumarka xanuunada dhiciska infekshinka iyo musubiyaanka yaa adoon iscirbadayn waa malabkan iska dhuuqaday sidoo kale shirkadda alfajri waxa ay ku hayaan subag lo iyo subag are oo saafi ah haddii aad dalbatana waxaa lagugu keenayaa free delivery meel kastoo aad joogto ugu hagaag degmada dharkeelle inta u dhaxaysa maqaayadda cagaar weyne iyo saldhigga galbeed ama waac eber lix hal eber toddobaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo sideed ama eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar lixdan iyo shan
Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macalin leeyahay ha mogaanin taariikhda macalin leeyahay waa maalinku waa waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa adnigoo moog marinka toosan kii u maleeye cadmigo moog marinka toosan kii u maleeyey cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muqunshay waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muqunshay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi ha mogaanin taariikhda waxaan leeyahay ha mogaanin taariikhda waxaan leeyahay waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye agar la'aan matiyo waayeel manfaciisu deeqo agar la'aan mati waayeel manfaciisu deeqo ma ah kii ku muraadsaday kaaga ma suga ma kasta u haraadan ma aha kii ku muraadsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo idiin soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo rabaaniya ibraahim yare ayaa barnaamijka farsameynayay dhammaanteena isku duuban ammaana allah
intaadan baan layrciladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahe awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga
intaad amban layd cilada anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah cabdiciis rabbaani tan iyo intaanu ku kulmi doonno barnaamij mid ka la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan allah
intaadan baan layrciladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahe awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga
intaad amban layd cilada anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga